gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug abukaate cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ku wareejiyey axmed nuur cismaan cali bare dhul milkiyadiisa uu lahaa balse muddo ka badan toban sano xoog loogu haystay sida ay sheegtay maxkamadda kadib markii maxkamaduhu ay u xukumeen dhulkaasi in milkiyadiisa ay leeyihiin axmed nuur cismaan cali bare iyo dad kale oo soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug abukaate cabdirasaaq cali yuusuf ayaana ku dhawaaqay xukunka fulinta maxkamadda وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد maanta ay taariikhdu tahay labaataniyo toddobada bisha shanaad laba kun labaataniyo shan maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyaan taliska booliiska degmada gaalkacyo waxaan halka kan u joognaa fulin xukun maxkamadeed xukunkaas oo ku dhacay dhulka kan aan dhex taagannahay dhulkan oo soohdimihiisu kale yihiin bari ama qarax ka soo bax waxaa ka xiga beerta reer yuusuf dhallin koonfur waxaa ka xiga waddo galbeed waxaa ka xiga waddo iyo dhulka daado gambaweyne waqooyi waxaa ka xiga dhulka abshiro liqliqato dhulkaas aan sheegay soohdimihiisa iyo afartiisa jiho ayaa maxkamadda gobolka mudug waxay u xukuntay muwaadinkan garabkayga midig taagan oo magaciisu yahay axmed nuur cismaan cali oo wakiil ka ah cabdirasaaq maxamed xirsi qareenna oo u ahaa qareen cilmi faarax cali muddo dheer oo dhulkan dooddiisu sacatay kadib ugu dambayn waxay maxkamaddu u xukuntay axmed nuur cismaan cali cabdirasaaq axmed xirsi waxayna ka xukuntay muwaadiniinta kale ah cali siciid cabdi faarax miini mucabdi shire cali xoosh cabdi faarax iyo shukri daahir xasan laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay labaataniyo toddobada bisha shanaad laba kun labaataniyo shan dhulka kan aan dhex taagannahay maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo taliska biliiska degmada gaalkacyo waxay ku wareejinayaan muwaadinkan garabkayga midig taagan oo ka wakiil ah cabdirasaaq maxamed xirsi laga bilaabo maanta tasarufkiisa sharciga ah hadduu dhisanayo gadanayo degayo asaga ayaa u madax bannaan axmed nuur cismaan cali bare oo isaguo ka mid ahaa dadkii dhulkan iska lahaa milkiyadiisa balse muddo ka badan toban sano si sharci darro ah looga haystay ayaa uga mahad celiyey maxkamadda gobolka mudug iyo taliska ciidanka booliiska in lagu wareejiyey dhulkoodii waxaan halkan uga mahad celinayaa maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo saldhigga booliiska degmada gaalkacyo oo runtii maantay hanti wakhti badan iga maqnayd aniga iyo walaalkii saaxiibkay cabdirasaaq maxamed xirsi oo aan anugu dacwadan wakiil uga ahaa dhulkan aan wada leenahay in maantay toban sano wakhti ka badan dhul xoogna lkaga haystay intaasna aan annagu xeerinaynay inaan sharciga maalin ku kala baxno inay maantay si sharciya sifa sharciya maxkamaddii noogu xukuntay dhulkii aadaan ugu mahad celinaynaa maxkamadda iyo haddii laha qadar taliska booliiska nimankaasoo horay awal tiimkii iga gatay dhulka oo aan lacagta ku siiyey ay dib haddana u qabsadeen markii ay noqotay inaan isdilnana aan ka doorbiday inaan sharciga wakhtigiisa la sugto maantaana fursaddaas ilaahay i siiyey